waad hayaxyaata hawadaa nagala soconaysaay wax magaalada garowe xarunta dowlad goboleedka puntland xarunta dowlada puntland kasoo saaray baa qaar kamid a isimada ama isimada dowladda isimada gobolada sool sanaag iyo cayn baaqaas oo ku saabsan in shirkii hoolhool ay ismadu codsadeen in deegaankali loo bedelo haddaba arrimahaas ayaan teleefonka magaalada garowe waxaan goor dhaweyto cegaag online kula xidhiidhay garaad cabdisalaan maxamuud oo ku sugan isagu magaalada garowe ee xarunta caasimada dowladda puntland garaad kusoo dhawo ugu horeyn cegaag online
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waan kusoo dhawaanay cali dhagsarow garaad waxaa kasoo baxay dola magaalada garowe dowladda puntland baaq ay ku leeyihiin isimada dowladda isimada gobolada sool sanaag iyo cayn aan idhahde muxuu ku saabsanaa garaad baaqaasi oo aad soo saarteen muxuu yah muxuu ku saabsanaa
wuxuu ku saabsanaa dee internetka inaad ku aragteen baan umalaynayaa waa la geliyay kulle internetka ku jira waxaad sileeyihiin aysimadu hore ugu baaqeen shir maaragtay in laisugu yimaado isagoo shirkaasi socsocdo ayaa maaragtay garaadka been saacseed been saacseed waxay martigeliyeen dhulbahantaha isimadiisa ay yidhahdeen ayaan martiqaad u samaynayna gogolna udhigaynaa dabeedna waa la aqbalay gogoshii holhol bay yidhahdeen ayaa la imanayaa holholna waa adigu waa la aqbalay laakiin xoogaa markii dambe shaki baa galay isimada oo maaragta ay leeyihiin waa meel wadooyin badan ku furan yihiin oo iska dee magaranaysaa sukuuradkeeda uusan caadi ahayn in ciidamo lasoo kaxaysto fara badan oo maaragtay simada iyo waxa ay shirka waardiyeeyana waxa la qarashkeeda iyo dhibkeeda iyo xoogaa dhib bay keenaysaa dabadeedna maadaama uun sakuuradki xoogaa laga shakiyey waxa laga codsaday beesha in ay u bedesho meel kale oo ka yar nabdoon markaas waxaa laisla agaagay meelaha laisla tegi karo oo maaragtay deegaanka beeshu ay u badan tahay dhinacaas marka isimadii meesha joogay markaa ka soo qaaday waxay yihahdeen waxaan jeclaan lahayn in meel ka yaro duwan oo ka gedisan xagga secuuritka ama kaga kalsoona la geeyo meesha sidaas baa markaa ay u codsadeen in meeshaas kale ay ka codsadaan inay aqbalaan iyo inayna aqbalin maadaama gabasha iyo hawsha iyagu leeyihiin weli iyagay la jirtaa maarata qoladaas ayaa codsiga loo jeediyay garaad maxaa keenay maanta iyadoo shirkii uu soo dhow yahay oo muddo laba saddex maalmood ah oo keliya naga xigto labaatanka bishan shirka udhici lahaa inaan maanta laga hadlo dhinaca secuuritka iyo nabadgelyada taa isma maxaa keenay baa la soban karaa
waxaan umalaynaa inaad hadda ka hor wafsadiyada ku aragteen usbuuc ka hor baa arrinta lasoo qaaday marka usbuuc ka hor baa arrinta lasoo qaaday in maaragtay sidaas intaanan dhaweyn ba maaragtay laga wada hadlo marka waa lagu celiyey mar horaa laga hadlay oo waa lagu celiyey in la yidhaahdo maaragtay weli waa laga shakisan yahay maaragtay secuuritka un baa lagu celiyey mahane horaa mar horaa laga hadlay mar hore ayaa laga hadlay marka kolleyba shirkuna isagoo hadda shirku waa shir isimood oo iska kooban oo maaragtay dee abaabulkiisa iyo wakti wakti kasta iyadoo maalin ama laba mamatadhe baa meeshii raba laisugu tegi karaa oo lagu shiri karaa garaad su-aasha kale waxay tahay kuweydiinano dhinacan guddiga qabaqaabada ama garaad ja garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale wax xidhiidha ma la samayseen labada jeer aad soo saarteen baaqiyadan istaba joogaba
adigu marka hore waa la xidhiidhnay ha marka hore waa la xidhiidhnay oo adigu iyaga laftooda waa ka garaabeen inay suuragal tahay way arkaan haddana maaragtay guddiga gurtiga iyo qabaqaabada ayaa markii dambe yiri waxaanu ku adkaysananaa in laga dhigo meeshaas marka adigu weli way ku maqan tahay weli jawaabtii haddii ay ku adkaystaan in halkaa laga dhigana waa arkaynaa haddii ay maaqandana waa arkayna iyaga iyaga laga sugiyo jawaabtii garaad waa iyo cidda adinku aad dhinaca ammaankiina aad uga baqasaan inay weerar kusoo qadamo dhinaca maamulka hargeysa aad aad ka khalkhal aan gelin kara miyaad ka baqasaan miya
maya baqintu raadi keliya maaha yani waxyaalo fara badan fakarkaagaa lasoo weerari karayaa waxaa lasoo weerari karayaa naftaada lasoo weerari karayaa nabadgelyo xumadu hadeerna meel keliya kuma wajahna oo kuma wajahna keliya maaragtay maamulka hargeysa meel kastuu ka iman karaa hadeer waad ogtahay adduunkiiba waxaa ku jira maarata khalkhal fara badan oo ada carruurtaada aaminayn dhinaca dowladda puntland ee iminka aad ku sugan tihiin ama dowladdan ninku dadkan s c ay ka tirsan yihiinba arrimaha ma ka hadasho dhinaca nabadgelyada inay gacan idinka siiyaan haddii shirkaba ay gara garajaamac iyo qudiga qabaqaabada ku adkaysan holol lagu qabto arrimaha maka soo qaadeen dhinaca dowladda puntland madaxdeeda
wallahi puntland inay kulug yeelato shirkeena ma shir beeleed weeye shir beeleed weeye maadaama anu anagu waa iska ururinayna in ba maamulku luku yeesho oo maarata hadhow wixii kasoo baxan ay luku yeeshaan oo ay qabanqaabadiisa iyo nabadgelyadiisa iyo sifankiisa ay luga badan ku yeeshaan waa iska ilaalinaa maba anaan weydiisan garan cabdisalaam o maaha markii u horeysay ee shir noocan oo kale ah ama isugu yimaadaan ismada aqoon-yahanada dadka u dhashay gobolada soolsnaag iyo cayn shirkana iminka waxa uu ka ka duwan yahay shirikii hore ismada keliya lagu casumay raja intela ayaad ka qabtaan inaad shirkan aad kasoo saartaan mani dhal ah dadka dibadda iyo gudaha ku dhaqan ee s c na ay u cuntami karaan raja intela ayaad ayaad ka qabtaan
wallahi wa waa la shiraya waana la shiri doonaa inta la nool yahay inta wax qaldan yihiina dadku way shirayaan dhibaato fara badan baa bulshadan ku dhex jirta oo dadkaan maarata goboladan udhashay haysato dhinac walba ka haysata marka ilaa inta xal la helayo shirku uu soconaya waana la shirayaa halkan ku noqonayo iyo in wax hagaagaya ilaahay bay ku taallaa garaa su-aasha la kalaanka wediina waxay tahay magaalada garowe ee xarunta dawladda puntland waxaa ku sugan qaar kamida ismadii ka qayb galay shirkii nairobi jabuutina soo maray maxaa idin sheegeen shirki hore waxay ka qayb galeen lagu qabtay nairobi lagu dhisay hogaanka maxay kala hadleen maxay kasoo bandhigeen oo shirakaha dibadday intay wareegayeen ama ku maqnaayeenba maxaa u qabsoomay maxay se arrimaha ka aad ka wada hasheen muslada kalena
wixii waa saxaafadda aad ka maqlasheen oo laga wada dheragsan yahay bay shirkay nairobi ku qabteen shir bay nairobi ku qabteen waxbaa kasoo baxay yacni wax la og yahay oo idinkuna aad ogtihiin saxaafadda og yahiin oo dadka deegaanka og yahay oo kulli hawl bay soo qabteen waxay soo qabteen in maaragtay dee iyana warbixin gudaha ka bixiyaan oo yidhahdaan warnimyo sidaasaan wax usoo qabanay waxaa ka bedelaysaan iyo waxaa ku kordhinaysaan ba inta dabadda turkisaan aanu qabanay intaasay noo sheegeen oo lagu waana lagu soo dhaweeyey waana laga wada hadlaya haddii lahayd shirkii lagu qabtay nairobi iyo shirkan hadda lagu qabtay howlha lagu qabanayo gobolkaasi sool maxay ku kala duwan yihiin fakr intelex garaad udhexeeya gana cabdisaano
wallahi kaasina dan buu ahaa kana waa dan kaas dan buu ahaa maaragtay goboladan sool iyo sanaag laga hadlayay kan hadda laga hadlayana waa isla dantii in iyadii isla raadsado oo wixii un isla soo baxaan isku faker ahaayeen oo aan waxba taasta kala duwanaan baa dhici karta laakin waxaa la rabaa in las las laisbilifgareeyo oo fakerka gudaha iyo fakerka dibaddaba laysku daro dabeedna wax kasoo baxaan oo maaragtay wax lagu kala aan lagu kala qaybsameen kasoo baxo laisraacoon baa ba baa meesha laga rabo yahayn shan iyo tobankii octoobar labada kun iyo todobadii kadib markii laasanood maamulka hargeysa ama maamulka gobolada waqooyi gacanta ku dhigay somaalidiidka waxaa soo badanayay shirada ay leeyihiin isimada iyo cuqaasha ugu dambeyntii salaadiinta gobolada soolsana gacayn wax midhadhanan ilaa iyo iminka ma jiraan gobolkiina gacanta lagu hayaa maxaa shirkani aad leedahay ugu dambeyntii aad kusoo bandhigaysaa adig garaad garaad cabdisaan ahaan ama isimada kale makii ugu dambeeyey baa garaad mase kanaad isleedihiin shiro kale ayaa ka dambeyn karaa
maya waxaan ku yidhi inta ilaahay bay utaallaa waxa waxqabadka yani amarka ilaahay bay maarata xukunka ilaahay bay utaallaa marka wax qabsadanayaan inta shirarku soconayaanna inta wax la tabanayo bulshada wax tabanaysaana waxna ka maqan yahaana waa la shiri doonaa dadku intay nool yihiinna way isu iman doonaan oo talo ay leeyihin war maxaa inoo hala waa isugu iman doonaan inuu kii ugu dambeeyey wax kuxabka u ahaanayo iyo in wax kale ka bedelmayaanna ilaahay bay maaragtay caalim ku tahay dadka bini-aadmiga dadaal un baa laga rabaa anaguna dadaal un baan la imanana iyo in si wanaagsan wuxu dhamaadaan wixii kasoo baxana waa arki doona haddii lahayd ugu dambeyntii garaad dad badan ayaa ku dhegeysanaya hadda oo kusugan wadanka dibadiisa oo u dhashay gobolada sool sanag iyo cayn ama dhinaca deegaanada deegaanada s s c ba maxaad u fariin u dirasaa maxaad jeceshaha inaad garaad ugu dambeyntii adigu aa usoo bandhigto garaad cabdisalaan ahaan inay kaga qayb qaataan dhinacyada arrimaha nabadgelyada bulshada maxaad u bandhigaysaa
waxaan u bandhigayaa in khilaafka dadkan u dhashay sool sanaaga cayn ay khilaafka iska daayaan oo ay danta meel uga soo wada jeestaan oo sida beelaha kale ee ee dadkan maaragtay digooda ah oo kale khilaafyada waxna waa dan guud oo magaca ka dhexeeya oo dhan baa lagu difaaca waxna waa khilaafyo yaryar oo shaksiyaad udhexeeya marka waxaan odhan lahaa war dantan guud oo magacani ka dhexeeya meel kasta meesha doona ha joogo ama somaliland ha ahaado puntland ha ahaado wax belaan ha ahaado yani in uu ogaado inuu dadkiisa iyo dalkiisa u shaqeeyo iyo beeshiisa hadday beeshiisa wanaagsanata meeshuu joogo ku wanaagsanaanaya haddii ay xumaatana waxay ahaanayaan wax dad kale un la joogo si a unbu ahaanaya marka meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqayaa tala midaysan iyo khilaaf la-aan waana u ducaynaya ilahay inuu qalbigooda isu soo jeediyo waxaan leeyahay qalbigiina ilahay isu soo jeediyo talo wanaagsan oo aakhiriya adduunka wadanigiinana ilahay haydin u akhrijiyo garaad cabdisalaam adoo iga raalli ah su-aasha ugu dambeysay raalli adoo iga mar labaad waxa ay tahay sideed u aragtaan qaraxyadan iyo dalalka qoseysan ee kasoo cusbanaaday laascanood
qarax dee wax faa'iido ku leeyahay qarax iyo anigu ma soo dhaweynayo marna qarax dhaca iyo dad dhalaayo iyo waxaa la yidhahdaa nin masaajid kasoo baxay iyo nin guriga iska jooga oo cidu doona ha ahaado iska soconaya in la qarxiyo oo qarax lagu dilo wax macnaa ay samaynaysana maaha mana dhiirigelinayo mana maaragtay soo dhaweynayo qarax iyo wax lamida iyo qof aan maaragtay dhiigga ilahay u adkeeyey qofka bini-aadmiga qof aan maxakamada xukumin oo shir aan sharci islaam ku dhiman in la iska dilo ma ma danaynayo anigu mana raacsan in la dilo waxaana leeyahay wax macno samayn mayso hadduu qofku ay cid isayaan cidda in isu bareeraan la dagaalamo ama la hadlaba uga fiican inuu qofku qof yidhaahdo maxaa la yidhahda gaadaan kugu dilayaado waa ku waa ku qoryo qoryeynaya aad baad umahadsan tahay kaasi u ahaa garaad cabdisalaam maxamed oo kusugan magaalada garowe xarunta dowladda puntland oo ka hadlay baaq cosi ay soo saareen esimada gobolada sool sanagi cayna oo khadka telefonka magaalada garowe uga waramayay caga golen garaad aad iyo aad baad umahadsan tahay
saas alxamdulilah alaikum